magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlaya istiraatiijiyadda qaran ee isku xirka warbaahinta xiritaanka shirkan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiire ka tirsan dowladda xildhibaano iyo maamulka gobolka banaadir wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya daa'uud aweys jaamac ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan uu u leeyahay dalkeenna qaranka oo ah istaraatiijiyad ay dowladdu leedahay markaan leeyahay dowladdan waxaan ula jeedaa dowladda labadeeda heer dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxa uu noqon doonaa hage ama tilmaame aan ku shaqayn doono oo howlaheenna dhinaca warbaahinta iyo midaynta fariimaha dowladda aan ka wada shaqayn doono dhammaanba qeybaha kala duwan ee bulshada ama qeybaha kala duwan ee maamul aan leenahay waa qorshe ilaa iyo shan sano socon doona sida kucad istaraatiijiyaddana marka aan guda galno fulintiisa waxaa inoo furan in qodobada ku jira qaabka loo fulinayo iyo qaabka ugu habboon loo fulinayo aan ka wada tashanno wixii markaasaan u aragno inay macquul yihiinna aan ku shaqayno wixii aan u aragno inay u baahan yihiin in dib layslo eegana aan diyaar u nahay inaan dib oegis ku wada samayno maadaama aan u adeegayno hal ujeeddo oo ah in fariimo cayiman oo wanaagsan amaba ka tarjumay xaqiiqda aan u gudbinayno bulshadeenna aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa dhammaanba intii ka soo qayb qaadatay dowlad goboleedyada oo tan iyo bilowgii howlahani nagala shaqaynaya iyaguna way mahadsan yihiin wayna ku mahadsan yihiin inay maanta ay goobjoog ka yihiin ansixinta barnaamijkan muhiimka u ah warbaahinta dalka waxaan rajaynaynaa in barnaamijkani waxyaabaha weyn oo naga caawin doona ay ka mid yihiin dowlad wanaagga arrimaha xuquuqda aadanaha iyo dowlad dhiska soomaaliya oo qaybo badan oo arrimaha bulshada khuseeya ay ku jiraan isla markaana loo baahan yahay in la helo nidaam dhinaca warbaahinta ah oo fariimo cilmiyeysan shacabkeena ugu gudbino aad iyo aad u mahadsantihiin shirkan istiraatiijiyadda qaran ayaa kaalin weynna ka qaadanaya xiriirka ka dhexeeya warbaahinta waxaana sidoo kale uu kaalin ka ciyaaraya isfahanka ka dhexeeya warbaahinta iyo hay-adaha kale ee dowladda